halkani waa a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheena sharafta lehoo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee ay idiin soo diyaariyeen codka rajada barnaamijkan wuxuu soconayaa soddonka daqiiqa ee ina xiga waxaanan hubaa inaad aad iyo aad uga heli doontaan idaacaddeennan aniga oo ah heegan waxaan si khaasa idinku soo dhowaynayaa barnaamijkan anigoo idin leh dhegaysi wacan ugu horreynta barnaamijka waxaad ku maqli doontaan ereyga xigmadda leh kadib waxaa inoo oo noogu xigayaa barnaamijka caafimaadka barnaamijka caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya faarax kadib waxaa idin maqli doontaan ereyga nolosha kaas oo inooga imaanaya kitaabka quduska bal marka horese aynu dhegaysanno heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah miyaad doonaysaa inaad maqasho heesooyin kale waayahay haddaba sii dhegayso barnaamijkeennan haddana waxaynu soo gaarnay wakhtigii aynu waax idinkaga akhrinaynay ereyadii xikmadda lahaa ee uu tiriyey boqor daa'uud waa sabuuradda sagaashan iyo siddeedaad aayadaha kow ilaa afar rabbigu gabay cusub ugu gabya waayo isagu wuxuu sameeyey waxyaalo yaa badan gacantiisa midig iyo dhudhunkiisa quduska ahuna waxay keeneen badbaado rabbigu wuxuu dadka ogeysiiyey badbaadadiisii oo xaqnimadiisiina wuxuu bayaan ugu muujiyey qurumaha hortooda oo wuxuu soo xusuustay naxariistiisii iyo ammaanimadiisii uu u qabay reer banu israa'iil dadka dhulka darfihiisa jooga oo dhammu way wada arkeen badbaadint badbaadinta ilaaheenna inta dhulka jooga oo dhammay rabbiga farxad ugu qayl qayliya dhawaaqa oo farxad ku gabya oo ammaan ku gabya waxaynu filaynaa inaad ka faa'iidaysateen ereydaasi xigmadda leh haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka oo inoo soo jeedinay faarax waxaana uu ka hadlayaa juudaanka bal inta ka horraysa si aynu dhegaysanno hees
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanu waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka mowduucan maanta kaga hadlayna wuxuu ku saabsan yahay cambaarta iyo juudaanka
cambaarta waxay ka soo bixi kartaa qayb kasta oo jidhka ka tirsan laakiin waxay si xiriir ah ugu dhacdaa madaxa tinta dhexdeeda qaybaha aan tinta lahayn ee jidhka faraha lugaha iyo gacmaha dhexdooda hoosta ama lugaha dhexdooda cambaarta badankeed waxay u weynaataa qaab goobo aad bay u cuncuntaa cambaarta wareegsan ama goobada ah ee madaxa ku dhacda waxay soo saartaa goobo qolof kacaya ama tinta ayay buubisaa cidiyaha cambaarta ku dhacday adayg qar qarfaf ah bay noqdaan daaweynta maalin kasta ku dhaq biyo iyo saabuun meesha cambaarta leh meesha cambaartu gaartay qalaji oo qorax ama hawada u dhig isticmaal whitefield bomat mari halka wax gaareen laba jeer maalintii si khafiif ah inta ay cambaartu ka soo baxayso qofku wuxuu u baahan yahay u baahan karaa daawo bil ama in ka badan sida cambaarta looga hortago cambaartu nooc kasta ha lahaatee waa la ysqaadsiiyaa cunug cambaar qaba ha la seexinin ilmaha kale ha u ogolaanin in ciyaalku ay wada isticmaalaan hal shanloo ama midba midka kale dharkiisa xirto ilaa si fiican loo dhaqo ama loo nadiifiyo daawee cunuga cambaarta qaba hal mar suudaanka cudurkan daaha wuxuu u koraa si tartiib ah badanaa sanadayaal badan markay ka soo wareegto sahal uguma fido qof ilaa ka qof calaamadaha calaamadaha waxay u kala duwan yihiin sida hadba qofku adkaysiga dabiiciga jirkiisu uu ku yahay cudurka inta badan calaamadaha ugu weyn waa dareenka oo luma aalaaba gacmaha iyo cagaha dadka juudaanka qaba marmar waa isgubaan iyagoo ogeyn goobo cadcad ama cambaar weyn oo kale calaamad ah taasoo aan dareen lahayn bartankeeda dareemayaasha oo bararan una eg xarig buuran oo kale uma qanjir ama qanjir maqaarka ka hooseeya iyo boogo raaga oo waaweyn kuwaasoo aan danqan ama cuncun lahayn cudurku markuu weynaado gacmaha iyo cagaha waxay noqon karaan naafo haddana ay soo gurmaan daaweynta juudaanka juudaanka alaaba waa daawoobi karaa laakiin daawada waa in la qaataa sannado ka hortaga waxyeelada sacabada iyo cagaha boogaha furan ee waaweyn iyo cagaha iyo calaamadaha si si baaba-aya oo uusan keeni oo uusan keenin cudurka waa laga hortegi karaa arrimahani waa waxay yimaadaan maxaa yeelay marka dareenku lumo qofku iskama sii ilaalin karo dhaawacyada ku imaan kara laakiin haddii laga taxadiro waa laga hortegi karaa ka dabool gacmaha iyo cagaha waxyaabaha goyn kara dhiigroorka oo dhiigroorka u keeni karaa ama biyo geli karaa sida gubashada dhammaadka maalin kasta oo baar gacmahaaga iyo cagahaaga si fuujigan iska eeg dhaawac ama dhiigroor ama godax nadaafad iyo nasiino ugu dadaal meesha jiran ama boogta ah ilaa ay ka bogsooto
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi caafimaadka waxaan rajaynayay inuusan barnaamijkan ku dhaafi doonin marka xiga haddii aad hadda uun inagu soo biirtay waxaad naga dhegaysanaysaa e w r adventist world radio idaacadda codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad doonaysid inaad inala soo xiriirto aad inoo soo qorto waraaq adigoo markaasi fikradahaada ka dhiibanaya barnaamijkan cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya hadeer waxaad ku soo dhowaataan cashar xiise leh oo inooga imaanaya buugga nolosha kadib markii aynu dhegaysanno khasiidadan ilaah ammaanka ee soo socota waxaa casharkaasi inoo soo jeedinaya farax
miyaduu tagtay ciise nadiifintiisa miyad ku mayratay dhiiga baraaga miyad rumaysadin raxmadiisa saacadan miyad ku mayratay dhiiga baraag miyad ku mayratay miyad ku mayratay dhiiga masiix niyo qalbiga bu nadiifsan yahay niyaku mayraday dhigtisa miyaduu tagtay ciise nadiifintiisa miyad ku mayratay dhiiga baraarka miyad rumaysanin raxmadiisa saacadan miyad ku mayratay dhiiga baraar miyad ku mayratay miyad ku mayratay dhiiga masiix niyo qalbiga bu nadiifsan yahay miyadu mayratay dhigita
dhegeystayaashiina qiimaha qadarintu mudano waxaad ku soo dhowaataan sheekooyinkeenii taxanaha aanu kaga hadlaynay nebi yerima mowduucan kaga hadlaynaa wuxuu ku saabsan yahay sadikiyaah oo su-aalo weydiinaya yerima mar kale markaas boqor sidqiya si qarsoodi ah ayuu yerima ugu dhaartay oo wuxuu ku yidhi rabbiga nool ee naf ina siiyey ayaan kugu dhaarinayaa inaanan ku dili doonin ama aanan gacanta rag naftaada doondoonaya kugu ridi doonin markaas yerima wuxuu sidqiya ku yidhi rabbiga ah ilaaha ciidamada oo ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay haddaad amiirada boqorka baabuloon u baxdid naftaada iyo reerkaaguba way noolaan doonaan oo magaaladana dab laguma gubi doono laakiinse haddaadan amiirada boqorka baabuloon u bixin markaas magaaladan waxaa lagu ridi doonaa gacanta reer kaldiyiin oo dad oo dab bay ku gubi doonaan adiguna gacantooda kama baxsan doontid markaas sidqiyaa wuxuu yerima ku yidhi waxaan ka cabsanayaa yuhuuddii reer kaldiyiin u gashay waaba intaasoo ay gacantooda geliyaan oo ay iyagana igu majaajiloodaan laakiinse yerimaa wuxuu ku yidhi iyagu kuma ay gacan gelin doonaan waan ku baryayaaye adeec codka rabbiga ee aan kugula hadlay waanad nabad doonaan doontaa oo naftaaduna way sii noolaan doontaa laakiinse haddaad diiddo inaad baxdo kanu waa ereygii rabbiga u tusay bal ogow naagaha guriga boqorka dalka yuhuudda ku hadhay dhammaantood waxaa loo bixin doonaa amiirada boqorka baabiloon oo naagahaasi waxay odhan doonaan saaxiibada ayaa ku khiyaaneeyey oo way ka adkaadeen oo haddana cagahaagii waxay ku dhex tiimbadeen dhoobada oo iyana dib bay kaaga noqdeen markaasay naagahaaga oo dhan iyo carruurtaadaba reer kaldiyaan u bixin doonaan oo adiguna gacantooda sina uguma baxsan doontid laakiinse waxaa ku qabsan doonta gacanta boqorka baabiloon oo magaaladana dabbaa lagu gubi doonaa markaas sidqiyaa wuxuu yirimah ku yidhi ninna yuusan erayadan ogaanin oo adiguna dhiman maysid laakiinse hadday amiirada maqlaan inay kula hadlay inaan kula hadlay oo ay kuu yimaadaan oo ay kugu yidhaahdaan wixii aad boqorka ku tidhi noo sheeg oo weliba wixii boqorka kugu yidhi hanaga qarin oo anana ku dili mayno markaas waxaad iyaga ku tidhaahdaa baryootankaygii ayaan boqorka hordhigay inuusan guriga yonatan igu celin oo aanan halkaas ugu dhiman markaasay amiiradii oo dhammuu yadhimaah u yimaadeen oo waxbay weydiiyeen oo isna wuxuu ugu sheegay ereyadii boqorku ku amray oo dhan markaasay la hadalladiisii iska daayeen waayo xaalkaas ciduna ma maqlin oo yidhima wuxuu joogay barxaddii waardiyaasha ilaa maalintii yeruusaalem la qabsaday halkanna waxaan ugu geli doonaa qabsashadii magaalada jeruusalem sidqiyaha oo ahaa boqorkii dalka yuhuudda sannadiisii sagaalaad bishii tobnaad ayay nebukadeser oo ahaa boqorkii baabuloon iyo ciidankiisii oo dhammu yeruusalem ku kaceen wayna hareereeyeen boqor sidiya sannadiisii kow iyo tobnaad bisheedii afraad maalinteedii sagaalaad ayaa meel magaalada ahayd la jebiyey markaas yeruusalem waa la qabtay oo amiiradii boqorka baabiloon oo dhammu intay galeen ayay iridii dhexe fadhiisteen oo waxay ahaayeen neergal shereser iyo samgar nebu iyo sarsekim iyo rabsaris iyo neergal sareser iyo rabmak iyo intii kale ee saraakiishii boqorka baabiloon oo dhan oo sidqiya oo ahaa boqorkii dalka yuhuudda iyo raggii dagaalka oo dhammudu markay iyagii arkeen ayay carareen oo waxay goor habeennimo ah magaaladii kaga baxeen jidkii beerta boqorka ee u dhowaa iridii labada derbi u dhexaysay oo isna wuxuu maray jidkii caraba dhegeystayaashiina qiimaha qadirinta mudanu waxaanu halkaasi kaga sii hakan doonaa sheekadiinnii taxanaha ahaa ee yeremiya iyo qabsashadii magaalada jerusalem intii aynu mar kale dib ugu kulmi doono waa faarax idle sidaa iyo nabadgelyo
casharkaasi inooga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii maanta waxaad nagala socoteen e w r adventis world radio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan waad ku mahadsan tihiin dhegaysigii aad ina dhegaysanayseen waxaynu idinka codsanaynaa inaad idaacaddani wargelisaan saaxiibadiin una sheegtaan waxyaalaha faa'iidada leh ee laga korsan karo idaacaddeenan haddii markaasi aad doonayso qoraallo ka hadlaya caafimaadka iyo nolosha qoyska ama aad doonaysid inaad wax ka barato buugga nolosha ama aad fikradahadaba ka dhiibato barnaamijyada aan halkani ka soo baahino waxaad inoo soo qori kartaa waraaq adigoo ku soo hagaajinaya codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeenna waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya intii aynu mar labaad hawada ku kulmayno waa heegan oo idin leh sidaas iyo nooli kulanto